waxaan u tagnay in aan isku xirka waday wadada udhexeyso buulmarada wadada kasoo baxeyso ilaa iyo baraawe inaan maxaahaye ammaankeeda xaqiijino aan isgu xirno tuulooyinka udhexeeya baraawe ilaa iyo meesha hadda aan ku sheegayo buulmarada inta udhexeeyo meesha laga soo bilaabo tuulada la yihahdo maringuay ee hadda aan joogno ilaa iyo baraawo yani xarunta laga xukumo waa baraawe saas daraateeda waxaa rabnaa inaad tuulooyinkaas dhammaan maamulo aan u sameyno oo hoos yimaado maamulkeeni degmada baraawe saas daraateed maamulaan usoo magacaabnay maamulkii aan soo magacaabay maanta keena ma garat maamulka muxuu ka koowan yahay markaad magacaodeen
maamulka waxaa ka koowan yahay maamul oo tuulada yani wakiil noogu ahaado baahida tuulada ka tarjumaado ammaanka tuulada yani wax yani ay ka bedelaan sidii hore isku xerka bulshada ay hagaajiyaan gudoomiye iyo waxaan u sameynay iyo dhowr qofood oo guddi la shaqeyso xaalada report maalin walba kasoo gudbiyo bulshada qaybada kala duwan isku keeno dowladnimada yani iyo wanaageeda tusiyaan magarat waa tahay meeshaad ku sugan tihiin xaaladeedu waa sidee
maasha allah maasha allah boqol kiiba boqol si fiican lagu soo dhaweeyey si wanaagsan oo qurax badan waan ugu mahadcelina runtii dowladnimo jaceyla ka muuqata bulshada ku nool dowlada maringuwa magarat waa tahay wadooyinka soo gala degmada baraawe dadka ku dhaqan baraawe waxay ka cabanayeen in wadada ay jaran tahay qaarna ay ku sugan yihiin wadada dhinacay kaga sugan yihiin maleeshiyada ugu ummadda inay dhibto caadeysatay qaar kalena isbaarooyin uga xayiran yihiin qorshihiina ku aadan marka furista wadooyinka wadada xiriirisa muqdishohii baraawe ka waran
runtii horta waxaan kaga jawaabaya taasi horta qof walba meesha yani mas-uuliyadeeda loo dhiibay ayuu horta yani ka hadli karaa meel walbana dadaa ku magacaawan buulada wixii kasoo sokeeya ee kasoo bilaabda meel la yihahdo cambareey iyo mariguay yani meesha iskaga kala gooshaan ilaa iyo baraabe ayaa muxuu ahay horta maamulka degmada u maamulaa oo xukumaa wixii ka xageeyana waxaa waaye waxaa laga xukumaa degmada kuntuwaarey runtii aniga waxaan oran lahaa ama dhihi karaa inta degmada baraa hoos timaado annagu waxaan naga go-an inaan sifeeno aan nadiifino waan nadiifino inta badan